بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الإدغام idqaamka ayaan gelaynaa wuxuu ka mid yahay masaa-isha afcaasha iyo asmaadu ay wadaagaan afcaashana waa la isku idqaamaa asmaadana waa la isku idqaamaa alidqaamu huwa idkhaalu awali lmutajaanisayni fi laakhar idqaam waxaa la yidhaahdaa labada xaraf oo isleh oo isku jinsiga ah midka hore midka dambe in la dhex geliyo idqaamka wuxuu ka dhex dhacaa laba xaraf oo mutajaanisayn ah idqaam kaloo waxaa jira la yidhaahdo almutaqaaribayn soo ma jiro waa jira laakiin idqaam xaqiiqa ah ma aha kaas labadii xaraf oo kala duwan ala isku idqaama macnuhu ma aha waxaa laa shaka ah labadooda markii mutajaaniseen laga dhigay kadib in laysku idqaamay ayadoo labadooda mutajaaniseyn aan laga dhigin layskuma idqaami karo laakiin mutaqaaribeyn waxaa loo leeyahay asalkoodii saas daraaddeed marka waa idlaaqay oo wuxuu idhaahday idkhaalu awali lmutajaaniseyni labada xaraf oo isleh in la dhex geliyo midka hore fi l aakhar midka dambe fi l aakhir dheh midka dambe aakhar mahna waa aakhir idkaalu awali lmutajaanisayni fi laakhir midka hore in la dhex geliyo midka dambe idqaamka luq ahaan waa alidkaal istilaaxana waa sida uu kuu sheegay waxay yidhahdaan carabtu adqamtu allijaama fi fami lfaras fi fami lfaras faraska afkiisii yaan dhex geliyey lijaamkii labada xaraf waa inay marka mutajaanisayn ahaadaan mutajaanisayn wuxuu la jeeda daal daal ra ra siin siin ba ba iyo wixii la mid a fa yusama alwalu midka hore mudqaman a lagu magacaabaa wathani kan labaadna mudqaman fiihi kii dhexdiisa midka kale la dhex geliyey labadaas magacay kala leeyihiin labada xaraf oo la isku idqaamay kan horena mudqamaa la lahaa kan dambena mudqamu fiihi waa laba xaraf oo marka isku dhex jirta waxay kala yihiin daraf iyo madruuf yaa daraf ah ma kan hore mase kan dambe ya kan hore maa daraf mase kan dambe kan dambaa daraf ah kan horena waa madruuf midka dambe waa kii lagu dhex jiray darafka waxa lagu dhex jira soo lama dhaho waa kii isaga lagu dhex jiray kan horena waa wixii midkaa dambe ku dhex jiray waa shaygii isaga ku dhex jiray marka mudqam iyo mudqamufi mudqamufihi macnaheedu wuxuu yahay kii isaga lagu dhex jiray wa huwa qismaani idqaamku waa laba qaybood waajibun wa jaa-izun midna waa waajib midna waa jaa-is labadaas qaybood u qaybsamaa waajib iyo jaa-is fayajibu ay lidqaam idqaamkii waa waajibaa in kaana almutajaanisaani haddii labada xaraf oo isku jinsiga ay yihiin mutaxarikayni laba shaqlan haddii labadoodaba ay shaqlan yihiin in la isku idqaamo waa waajib marka shuruudo kale laga hela laakiin fayajibu ay lidqaam waa waajiba in kaana almutajaanisaani labada isku jinsiga ah mutaxarikeyn haddayin kuwa shaqlan see marka la isku idqaama fa yusakanu awaluhuma wayudqamu fi taanihima midka hore waa in la reebo kan dambana waa in la dhex geliyo labada xaraf oo la isku idqaama kan hore waxaa laga maarmaana inuu reeban yahay kan dambana waxaa laga maarmaan ah inuu shaqlan yahay labadooda oo marka shaqlan la isma dhex geli karo maxaa loo diiday marka sababta loo diiday maxay tahay qayb nuxaada ka mid ahaa waxay yidhaahdeen cillada maanicee labadan mutaxarikeynka in la isdhex geliyo waxay tahay xarafka iyo xarakadiisa waxay yidhaahdeen xarakadaa dambeyda xarafkaa horeeya xaraf kasta marka uu shaqlan yahay ama kordhinka ku shaqlanaado ama god ama hoosdhig waxay dhaheen xarakada waa ka dambaydaa inkastoo nuxaadda qayb ka mid ay diidan yihiin laakiin waxay leeyihiin xaraf kasta xarakadiisu waa ka dambe yani xarafkaa horeeya xarakadaa dambayda laakiin wax si daqiiqa loo fahmi karo ma haddii marka sidaas ay tahay labada xaraf oo la isdhex gelina waa inaan loo dhaxayn wax u dhexeeya waa inaysan jirin haddii laakiin labadooda loo dhexeeyo suuragal maaha in la isku idqaamo haddii xarakadu bacda alawali ay tahay labadii xaraf oo la rabo in la isku idqaamo waa loo dhexeeya oo yaa u dhexeeya ya xarakadii midka hore midka hore xarakadiisi yaa udhexayda labadii xaraf tusaale ahaan raadaada marka aa rabta labadan daal inaad isku idqaamto daalka hore muxuu shaqlan yahay fatxa sooma shaqlana haddii aan idhaahno fatxadan daalka hore waa ka dambaydaa macnaheedu waa maxay fatxadaa waxay udhexaydaa hee labada daal labadii daal marka la iskuma idqaami karo ilan xaajis oo labadooda udhexeeya meesha yaalla oo ah xarakatu daal alawal oo fatxadan ah sababtaasaa loo diiday in laba xaraf oo labadooduba xarakaysan yihin la isku idqaamo marka dambe waa inuu xarakaysan yahay kan horena waa inuu reeban yahay si xaajis meesha uusan u imaanin oo saakinku soo uma dhexeeyo saakinku hadda waa cadamu lxaraka isagu shay mawjuuda maaha waa shay macduum ah sukuun sidiisaba wax jira maaha waa cadamu lxaraka xaraka la-aan saasay leeyihin fayusakan awalumaa labadooda kan hore waa la reebaa wayudqamu fii taanihima kooda labaad baa la dhex gelinaa tusaale ahaan marka waa raadaada oo kale daalka hore iyo daalka labaad waa laba xaraf oo mutajaanisayn ah waa la isku idqaama laakiin kan hore waa in xarakada laga tuuro meel loo naqliya miyaa jirta hadda maya see la yeelaa waa in la iska tuuro radda saasay ku noqona haddii laakiin meel loo naqliyo ay jirto waa in la naqliyo xarakadaas waxayna soo hosgele iskaankii hadda aan soo marnay tusaale ahaan yaruddu oo asalkeedu ahaa yardudu labadan daal si la isugu idqaamo mutajaaniseynka kan hore waa in damada hee laga qaado meel loo naqliyo ma jirta haa xaggee ra-da ilaan ra-dii baa saakin ah kadib labadooda waa la isku idqaami karaa maxay noqonayaan yaruddu saasay noqona sidoo kale waxay waa wuxuu waajiba idqaamku haddii kan hore saakin uu yahay kan dambena uu xarakaysan yahay waana sidii la rababa isna waa waajib labadooda haddii mutaxarikeyn ay yihiin soo kuma dhihin sidoo kale waxaa la mid ah haddii kan hore saakin uu yahay kan dambena mutaxarik uu yahay tusaale ahaan raddahu raddan oo ah masdarkiisii raddan faclan soo maaha waa isku idqaameen ilan faclan kan horena waa reebeen kan dambana xarakaysan yahay maddahu maddanna waa la mid isna waa isku idqaameen idqaamkiisuna waa waajib oo jaa-is maaha wayajuuzu ay lidqaamu idqaamku waa banaan yahay in kaana alawalu haddii kan hore mutaxarikan uu shaqlan yahay wahaani kan labaadna saakinan uu yahay mid reeban bisukuunin caarid meeshii jaa-iska ahayd uu ka hadlay idqaamka jaa-iska ah waa haddii kan hore uu xarakaysan yahay kan labaadna uu reeban yahay laakiin reebkiisu waa inuu sukuun caarida yahay maxaa ku baxay hadduu sukuun asala yahay markaas waa waajib sida midkeeda aan soo marnay oo ah raddan iyo maddan sukuun caarida tusaale ahaan lam yamura wayajuuzu lam yamru yamuru waa mudaaricii mara wuu soo maray asalkeedii maxay ahayd yamkuru soo maaha labadoodu soo mutajaanisaan ma aha labada ra laba xaraf oo isleh soo ma aha labadooduba hadda way shaqlan yihiin marka la joogo xaalatu rafcaha yamkuru kan horena waa godan yahay kan dambena waa godan yahay haddii laakiin la jasmiyo kan hore wuu xarakaysan yahay kan labaad laakiin waa reeban yahay maxaa leedahay lam yamhur sukuunka midka labaad waa caarid liajli ljaazim jaazimkaana keenay laakiin markii hore saakin ma ahayn sukuunka caaridka markaasu ka wadaa sukuunka wuxuu la jeedaa jaazimku uu keenay laakiin markii hore meesha aan ololin ilaa markii hore uu shaqlanaa ma fahamteen sukuunka caaridkaa kaasuu wala jeedaa sukuunkaas caaridka ah haddii meesha uu yaallo laba wadda way kuu furantay inaad kala furfurto oo aad tidhaahdo lam yamrur bihi waa ku furan tahay waxaa kaloo kuu furan inaad labadooda isku idqaamto se laisku idqaama haddaba labadooda ha la isku idqaamo haddii la yidhaahdo iltiqaau saakinayn baa dhaca iltiqaau saakinaynkaas waa in laga takhalluso iltiqaau saakinaynka see ku dhaca midka labaad reebnaantiisu waxay ka imaanaya jaazimka soo ma kan horena xarakadiisa waa in laga naqliyo oo loo naqliyo miimta si midka labaad loogu reebo ilaan waxaan dhahnay laba xaraf oo kasta oo la isku idqaama kan hore waa inuu saakin yahay soo ma kan hore waa inuu saakin yahay kii hore marka xarakadiisii waa ka naqlinay oo miimta anugu miimta ayaan ula yani u naqlinay si midka labaad aan ugu reebno midkii labaadna saakin buu noqday liajli jaazim iltiqaa saakinayn saba ma dhicin marka labadii raab way reeban yihiin kan hore muxuu ku reeban yahay xarakadii laga naqliyay kan labaadna muxuu reeban yahay jaazimkii darteed iltiqaa saakinaynka marka uu dhaco waa in laga takhalluso labadoodibana waa laba xaraf oo saxiix ah qaacidadu waxay kan hore in la xarakeeyo laakiin maanta kan hore lama xarakayn karo sababtoo ah waxaad rabta inaad isku idqaamto kan hore haddii aad xarakeedana faata idqaam idqaamku meeshuu ka baxaa see la yeelaa kan dambaa la xarakeyna kan dambe marka xarakeyntiisa labadii maslaxaba waa ku jirtaa inaad isku idqaamtana waa kuu suuragele adtakhallus min iltiqaai saakinayna waa kuu suuragelinaa labadaba maxaa lagu xarakeyna haddaba akafu lxarakaat oo ah fatxada maxaa leedaha markaas lam yamura lam yamura sidaas aa leedahay waa jaa-is laakiin ya waajib maa daa doontaan lam yamrur waa leedahay wayajuuzu waa jaa-is in kaana lawalu kan hore mutaxarikan adduunya wathaani kan labaadna saakinan uu yahay mid reeban bisukuunin caarid sukuun oo caarid oo jaazimkuu keenay naxwu lam yamura wayajuuzu waxaa banaan lam yamrur ayadana waa banaan tahay ya labada raac midda hore xarkida waa la naqlinaa miimtaa u naqlina hadda miimta sooma shaqlana lam yamur godkan xaggee ka yimid oo miimka saaran ilaan markiisi hore lam yam u ahaa waa reebnaaya domadan hadda miimka saaran xaggee ka timid manquula min araa ra-dii marka domada laga naqliyey saakin sooma noqon iltiqaa saakinayn baa marka dhacay intaa ma la fahmay labadooduba marka waa laba luqo oo fasiix ah yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum man yartadda waa isku idqaaman yahay waman yartadib waa kala furan yahay labadaba jaa-is waxaa la mid ah ficilka ah marka isna sukuunkiisu waa sukuun caarid ah haddaad doonto waxaa leedahay umrur bihi haddaad doontana waxaa leedahay mura bihi umrur bihi waa kala furfurtay mura bihina waa isku idqaamtay ficilkan mudaaricu la mid yahay ilaan waxaa la yidhahdaa amarku waa farac mudaaricuna farac u yahay labadu kaa doontaa isticmaalka wallahu aclam kaas